أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرم الشافعي رحمه الله تعالى فصل في بيان بيع وشرط فصل هذا كان فاصل مدوح كرساره في بيان بيع وشرط beec iyo shardi caddayntiisii ayuu u fasal yahay sheekhu halkan wuxuu uga hadli doonaa raximah اllahu tacaala ma bannaan tahay beec iyo shardi laysdul saaray diinta ma ogosha tusaale ahaan waxaa tidhi gurigan waan kaa iibiyey bishardi inaad wax ideymiso adiguna adigii dayn ii diidi jiray maantaan fursad ku haystaa gurigan waan kaa iibiyey bishardi adiguna lacagtii aada ii diidi jirtay inaad ideymiso beecaasi saxmiya mise waa baatil waa beec iyo shardi wada jirow wax walba ha noqdaan yani waa tusaale un tusaale un baan kaasu soo qaadanay waxaa ka mid a maradan waan kaa iibsaday bishardi laakiin inaad ii tolayso bishardi inaad ii tolayso shuruudda noocaas oo kale ah beeca iyo shardiga laysdul saaray sharcigu ma ogolyahay qaala shayku raximah اllahu tacaala wayabdul اlbaycu beecu wuu buraa idaa waktigii uu buri shurida fiihi beeca dhexdiisa haddii lagu shardiyo shardu beeca haddiiba shardi lagu shardiyo beecaasi waa beec baadil ah ma ansaxayo tii hadda aanu sheegaynay gurigan waan kaa iibiyey bishardi deynkii aada ii diidi jirtay inaad ideyminayso baatil lama ogto anuu beec waxaa shardi ah inuu yahay caqdi khaalis ah caqdi nadiif ah oo shuruud qofka baa'ica ah dusha laga saarayo waa inuu nadiifka yahay beecu ama wuxuu yidhi maradan waan kaa iibiyey bishardi inaad ii tolaysid shardigaasaan kaaga iibiyey beecaasi ma ansaxayo beec walka beec kasta ee shuruud wataahi ma ansaxayo ilaa fii suwarin suurado dhexdooda maahane dhowr suuradood oo sharcigu uu ka soo reebay dhowr muuqaal suwar waxaa loola jeedaa bimacnaa fii masaa'il dhowr suuradood dhowr mas'alo oo sharcigu uu ka soo reebay maahan minhaa masaa'ilkaas suuradaha sharcigu ka soo reebay waxaa ka mid a albeycu beeci ayaa ka mid a beecaas oo bishardi اlkhiyaari khiyaarka shardigiisii ahaada halaathan saddex maalmood uu khayaar leeyahay aw amase aqala wax ka yar min ahalaaثati ama saddexdii wax ka yar uu khayaar leeyahay shardigaas ayuu beec kula gala taa sharcigu waa ogolyahay waa masaa'ilka laga soo reebay ayay ka mid tahay oo maalan wuxuu yidhi shaygan waan kaa iibiyey bishardi laakiin saddex maalmood inaan khiyaar leeyahay oo haddaan doono beeci aan ka bixi karo haddaan maslaxaddaydii aan ka dhex arki waayo shayga aan kaa iibsaday bishardi inaan ka bixi karo ayaan kaaga iibsaday taasi waxay ka mid tahay masaa'ilka sharcigu uu ka soo reebay waa saxiixu beec bishardi اlkhiyaar saxiixu minhaa masaa'ilkaas waxaa ka mid ah albeycu beeci beecaasoo bishardi اlkhiyaari khiyaarka shardigiisii ahaaday halaaثan saddex maalmood ow aqala ama wax ka yar uu khiyaar leeyahay saddex maalmood ama wax ka yar hadduu ka badiyana baatil ma ansaxay oo maalan wuxuu yidhi shaygan waa kaa iibiyey bishardi toban maalmood inaan khiyaar leeyahay oon iska soo celin karo baatil leannu sharciga khiyaarka wuxuu ku xadiday saddex maalmood iyo wixii ka yar ayuu sharcigu ku xadiday ow amase wuxuu yidhi bishardi albaraa'ati berinimada shardigeedii ayaan shaygan kaaga iibiyey min alcayb wax ceeba uu beri ka yahay shardigaasaan kaaga iibiyey taasina waxay ka mid tahay masaa'ilka laga soo reebay oo qofkii maalan wuxuu leeyahay shaygan waan kaa iibiyey bishardi wax ceeba inuu beri ka yahay oo ceeb ka soo baxda oo dhan baayicu uu beri ka noqonayo qofka baayica ah oo shaygan iska leh oo alaabtan iska leh bishardi ceeb oo dhan inaan beri ka noqono haddii ceebtaa marka uu leeyahay beriyaan ka ahay wuxuu ula jeedaa min caybin baatinin laa yaclamuhu lbaayic waa ceeb shayga ku qarsoon isaguna markaa uusan ku ogeyn taasaa loola jeeda waa caybun baatin laa yaclamuhu albaayic ayaa loola jeeda ceeb markaa shayga ku qarsoon oo isagu uusan ogeyn weeye wuxuu kaba ka beri noqonaya wuxuu leeyahay bishardi inaan beri ka ahay wax walba oo ceeba oo anigu aanan ogeynuu ula jeedaa marka haddii wuxuusan ogeyn markaas beriyuu ka yahay ceeb qarsoon haddii ka soo baxdo oo uusan ogeyn baayicu beriyuu ka noqonaa marka waxaa ka mid ah ceebta uusan ogaan karin waxaa ka mid ah zina raqiiqi wa kufruhu wa sariqatuhu tusaale ahaan addoon uu ka iibsaday addoonkii gurigii markuu geeyey wuxuu arkay waaba addoon gaalab baayicii u celiyey war baayicuu sawdigii yidhi ceebaan beri ka ahayo addoonku ceeb mala wax balbo ceeb anigaa beri ka ah dee ceebtani waa ceeb khafiya kufriga waa la qarsan karaa gaalnimada qofku wuu qarsan karaa marka waxyaalaha baadinka ah ceebaha qarsoon uma soo celin karo hadduu bishardi lbaraa uga galo wixii qarsoon oo isagu uusan ogeyn baayicu beriyuu ka noqona aw amase qadci thamari bishardi qadci thamari miraha goyntooda shardigiisii ayuu uga iibiyey shayga oo bishardi qadci thamari miraha goyntooda shardigeedii ayuu iga iibiyey waa mirihii markuu gadayo qabla buduwi salaax waa bayc qabla buduwi asalaax ayaa loola jeeda mirihiion bislaan ayuu rabaa inuu ka iibiyo waa mirihii geedka ku yiilay isagoon bislaan ayuu rabaa inuu ka iibiyo markaasu wuxuu ku shardiyey wuxuu leeyahay mirahan aan bislaan waan kaa iibiyey bishardi inaad hadda iga goosanayso bishardi inaad iga goosanayso geedkayga aysan ugu sii ooleynin laakiin miraha aan bislaan marka beeceedu ansaxayo waxaa shardi ah an yakuuna muntafacan bih wax lagu nafcin karoo la cuni karo inay yihiin miraha qaybo waxaa jira iyagoon bislaan haddii lasoo guro lagu nafcin karo qaybana waxaa jira iyagoon bislaan haddii lasoo gooyo wax nafciya aan yeelanayo marka beecan qabla buduwi salaax markuu dhacayo uu leeyahay bishardi inaad iga goosanayso oo beec uu ansaxayo maxaa shardi ah an yakuuna muntafacan bihi mirahaas uu leeyahay bishardi inaad iga goosatid waa inay yihiin wax lagu nafcin karo oo nafci gala inay yihiin shardiga noocaasina waa sax shuruudda waxay ka mid tahay sharcigu uu ka soo reebay awil ajali aw amase shaygii wuxuu ku iibiyey bishardi اlajali muddada shardigeedii ayuu ku iibiyey fii maa shayna muddo loo sameeyey shaygaasoo fii dimati qofka qoortiisa ahaaday lacagtii qoortiisa lagu leeyahay wa kaana alajalu waktiga lacagta loo qabtana macluuman u noqdo oo wakti laisla ogyahay ama shaygii wuxuu ku iibiyey bishardi shayga waan kaa iibiyey oo boqol dollar ayaan kaaga iibiyey laakiin bishardi markaad iga iibinaysid boqolkaa dollar waa inuu deyn noqdo hadduusan deyn ahayn oo aadan igu yeelanaynin hadda ma hayo boqolkii dollar waa saxiix waxyaalaha sharciga ka soo reebay ka mid lacagtii ma hayo boqolkii dollar bishardi inaad iga suganayso ayaan shaygan kaaga iibiyey bishardi boqolka dollar inaad iga suganayso muddaa loo qabtay muddadiina waa macluum macluum lilbaayic walmushtari baayicii iyo mushtarigii labadooduba muddada way isla og yihiin saxiix wey beecaas leanna waxaa weye bini aadamku u baahan yahay inay wax kala daynsadaan bini aadamkii qofku waxaa dhici kara inuu shayga mabiici u baahdo lacagtiina uusan haysanin marka shardiguu la gelaa marka shaygii uu u baahan yahay lacagtiina ma haysto shardiguu la gelaaho marka sharcigu u baneeyo wuxuu leeyahay shaygan waan kaa iibsaday boqol dollaraan kaaga iibsaday bishardi inaad igu deyminayso muddo fulaanna aan iska keenay saxiix waxay ka mid tahay baycun wa shardun beec iyo shardi laysdul saaray waxyaalaha laga soo reebay ayay ka mid tahay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bideynin ilaa ajalin musama alle jala jalaaluhu wuxuu sheegay deynka haddii muddo loo qabto inuu bannaan yahay boqol dollar bishardi inaad iga siinayso bishardi inuu dayn yahay oo bilfulaan aan ku siinayo wa kaana alajalu ajalku waktiguna macluuman mid la og yahay uu yahay wakadaa waxaa la mid ah oo beecu uu ansaxaya bishardi rahni albeycu beeci ayaa la mid ah beecaas oo bishardi rahni rahanta shardigeedii ahaaday rahankaas oo almucayani ee la magacaabay bilmushaahadati mushaahado lagu magacaabay aragti waa wax loo jeedo awilmawsuufi ama la tilmaamay biciwadin calaa ciwadin ciwad dushiisana ahaaday rahankaas rahankaas oo biciwadin calaa ciwadin bedel dushiisa ahaaday bedelkaasoo fi dimati shaksiga qoortiisa ahaaday waa masaa'ilkii laga soo reebay albeycu wa shardu beec iyo shardi masaa'ilkii laga soo reebay masaa'ilka laga soo reebay waxaa ka mid ah albeycu bishardi rahni almucayani aw ilmawsuufi albeycu bishardi rahni maxaa loola jeeda maalan qofkan wuxuu leeyahay shaygan waan kaa iibsaday waxaana kaaga iibsaday boqol dollar oo bisha heblo la yidhaaho aan kuu keenay markaasuu wuxuu yidhi waan kaaga iibiyey boqolkaa dollar oo deynkaa laakiin bishardi rahni kan marka beecaasi muxuu noqday beec maca shardi waana ansaxa boqolka dollar waa kaa suganaa laakiin bishardi rahni rahni si boqolkii haddaad la fakatid waxaan sii iibsado oon suuqa geeyo ii kan markaasu wuxuu leeyahay mobilkayga sii hayso mobilkaygan mobilkaygan wuxuu leeyahay sii hayso haddaan kuu keeni waayo boqolkii dollar mobilkaas boqolkaasuu joogaa iibso ama wuxuu rahan ugu keenay combyuter iyo wax la mida oo boqolkii uun laga heli karo haddii suuqa la geeyo beecaas marka muxuu noqday albeycu maca shardi waa beec maca shardi wana ansaxayo bishardi rahni rahanku marka labuu noqon karaa sheekh wuxuu ku yidhi rahankaasoo almucayani rahan la yaqaan oo la cayinay maxaa lagu cayinay bilmushaahadati waa rahan la arkayo mobeelkan uu leeya aada arkaysid u qaado rahan haddaan boqolkii kuu keeni waayo mobeelkan iibso mucayan bilmushaahada lagu cayan awilmawsuufi ama la tilmaamay ama rahankii goobta ma yaalee wuu u tilmaamayo wuxuu leeyahay mobile noociisa saasi saas yahay ayaan kuu keena oo rahan ah labadaba rahantu way noqon kartaa imaa mucayan bilmushaahada waa imaa mawsuuf rahankii in la arkayo ama inaad tilmaan ka bixisid waxa rahanta aad u keenaysid rahankaasoo biciwadin calaa ciwadin ciwad bedel dushiisa ahaaday ciwadkaasoo fi dimati shaksiga qoortiisa ahaaday ciwadka maxaa loola jeedaa ciwadka waa lacagtii wax lagu kala bedel qaadanayay oo qofka qoortiisa lagu leeyaho deynkiiyaa laga wada rahanta maxaa keenay sababta rahanta keentay maxay tahay waa deyn qofka qoortiisa lagu leeyahay rahanta sababtaasaa keentay deyn qofka qoortiisa lagu leeyahay wa bishardi اlkafiili wاlbeyci wakadaa waxaa la mid a albeycu beeciina waa la mid beecaasoo bishardi اlkafiili kafiil shardigiisa ahaa kadaalika sidaasoo kale xaal isaguna uu la mid yahay kafiilku waa beec maca shardi waxyaalihii ansaxayayo beec iyo shardi isdul saaran kanna maxay tahay wuxuu ku yidhi sheekhu waxaa la mid a bishardi lkafiil wuxuu yidhi maalan war shaygan iga iibi boqol dollar oon bishaa heblo la yidhaah kuu keeni doono iiga iibi waan kaaga iibiyey bishardi kafiil la kaale bishardi kafiil haddaad ii keeni weyso boqolkii dollar ninaan u qabsado ii ken kadaalika marka muxuu ula jeedaa sheekhu bishardi lkafiili kadaalika kadaalika wuxuu ula jeedaa karahni kafiilku wuxuu la mid yahay masaladii rahanka muxuu kula mid yahay almucayani bilmushaahada kafiil la arkayo aw ilmawsuuf ama kafiil tilmaan laga bixiyey oo la yidhi ninka magaciisa hebel hebel hebel la yidhaaha kafiil iga ah ama maba uu aftirinaye ninkii goobtuuba taagin wuxuu leey ninkanaa kafiiliga ah kan waa labadii masalo aanu ku soo qaadanay rahanka aanu ku soo qaadanay waa kafiil mucayan ama mawsuuf ah oo la tilmaamay marka taasina waxay ka mid tahay masaa'ilka sharcigu uu ka soo reebay laa yasixu اlbaycu maca shardi waxaa laga soo reebay masaa'ilkana laga soo reebay wakadaa sidaas oo kale ayaa yasixu lbaycu beecii u ansaxaa bishardi اlishhaadi markhaati gelin shardigeedana beec waa ku ansaxaa waa beec iyo shardi haddana ansaxayo beec iyo shardi haddana ansaxay wuxuu leeyahay shaygan inaan kala iibsannay shaygan waan kaa iibiyey oo intaasoo lacaga waan kaaga iibiyey gurigan ama booskan ama gaariga bishardi de markhaati la kaalay waxaan berri waad ka noqon kartaa berri waa inkiri kartaa berri waxaad dhihi kartaa gurigan iyo booskan iyo gaarigan ninkan kama iibin taasina way ansixi leannahu ilaahay jala jalaaluhu muxuu leeyahay wa ashhiduu idaa tabaayactum markaad wax kala iibsanaysaan markhaati sameeya wa ashhiduu idaa tabaayactum marka umuurta waaweyn soomaaliduna way yaqaanaanoo beecu wax culus hadduu yahay markhaatiyay ku shardiya sida dhul marka la iibinayo nootaayada la tegi waxaa la leeyahay laba qof oo markhaati ah waa inaad la timaado lagu shardiyo ama markii gaari iyo la kala iibsanayo waxaa la leeyahay bishardi inaan qoraal samayno laba qof oo markhaatiyana waa inaad la timaado ayaa la leeyahay taasi marka way ansixiyo waa yani beec maca shardi اlishhaadi beec maca shardi اlishhaadi wakadaa sidaas oo kale yasixu lbaycu beeci waa ansixi beecaasoo bishardi اlishhaadi markhaati gelin shardigiisa ahaada maxaa la markhaati gelinaa biannahumaa tabaayacaa kadaa bikadaa inay waxaas qadarkaas lacagta la eg inay ku iibsadaanay ka markhaati kacayaan labadan qof waxay ka markhaati kacayaan labadanan shaygan gaarigan inay ku kala iibsadeen intaasoo kun oo dollar ayaan markhaati ka nahay marka taasina maxay ka mid tahay masaa'ilka laga soo reebay beec maca shardi ma ansaxayo beec maca shardi ma ansaxayo tanna waa laga soo reebay haddii marka ninkii uu khilaafo shuruuddii masaladu maxay noqon shuruuddii hadduu khilaafo oo shuruuddu maxay ahayd waxaa la yidhi maalan boqolka dollar oo deynka ah shaygan waa kaaga iibiyey bishardi rahan ii keen rahantii uu keeni waayey bishardi kafiil ii keen kafiilkii uu keeni waayey bishardi markhaati ii keen markhaatigii uu keeni waayey masaladu maxay noqon marka wixii o dhan hadduu khilaafo fain lam yarhan hadduusan rahan dhigan oo rahantii uusan keenin ow amase lam yakfal alkafiilu shaksigii kafiilka ahaa lahu lishaaridi qofkii shardiga sameeyey uusan kafiil u noqon uu yidhi anugu kafiilba noqon maayo ow amase lam yashhad ashaahidu ama markhaatigii uusan markhaati furin uu yidhi anugu markhaati noqon maayo falilbaayici ninkii baayic ahaayoo alaabta iibinaya wuxuu iska leeyahay alkhiyaar wuxuu khiyaar u leeyahay inuu yidhaaho dee wixii rahankii iyo kafiilkii iyo markhaatigii haddaad keeni weysay adna beeci waan ka laabtay si alaabteedi alaabteedi weysay waa beec maca shardi shardigiina la waayey uu ka laaban karo hadduu rabana wuxuu khiyaar u leeyahay inuu iska aamino beeca sidiisi noogu wad markhaatigii ma keeni weysay iska kaa aamino rahankii ma keeni weyse iska ka aamini kafiilkii ma keeni weyse waan ku aamin hadduu rabana uu dhihi karo labada isaga xaq fain lam yarhan hadduusan rahan dhigin ow amase lam yakfal lam yakfal alkafiilu kafiilkii mucayanka ahaa lahu lishaaridi qofkii shardiga sameeyey kafiilkii uusan u kafaalo noqon uu yidhi anugu kafaalo noqon maayo ow lam yashhad ashaahidu ama kii markhaatiga ahaa uusan markhaati furin oo markhaatigii uu diido falilbaayici alkhiyaar marka qofkii alaabta iska lahaa khiyaar leey baayic khiyaar wayasixu albaycu bishardi اlictaaqi اlmunajazi wayasixu albaycu beecii waa ansaxaa bishardi اlictaaq masaa'ilka laga soo reebay beec iyo shardi ma ansaxaan tanna waa laga soo reebay wayasixu اlbaycu beec waa ansaxaa bishardi اlictaaqi xurayn shardigeedii ayuu beecu ku ansaxaa ictaaqaas oo almunajazi ee la gooyey oo aan wax shuruuda shuruuda aan lagu xirin wey waxaanu hore usoo qaadanay beec iyo shardi ma ansaxayaan ilaa dhowr mas'alo oo sharcigu uu ka soo reebay maahan dhowrka masalo uu shardigu kaso sharcigu ka soo reebay waxaa ka mid ah wayasixu lbaycu beecu wa ansixi bishardi اlictaaqi xureyn shardigeedii ayuu ku ansixi muxuu leeyahay masalan addoonkan waan kaa iibiyey ninaa lacag wata nina addoon wata addoonkan waan kaa iibiyey bishardi inaad xurayso oo aadan sii addoonsanayni markaad iga iibsato kabacdi bishardi inaad xurayso oodan sii addoonsan ayaan kaaga iibiyey waa aqbalay shardigaas aan ku aqbalay saxiix leanna waxaa weeye sharcigu wuxuu aada u jecel yahay ictaaqa sharcigu wuxuu dadka aada ugu booriyey ictaaqa in addoommada la xoreeyo ajir badan iyo abaalmarin badanna sharcigu u ballan qaaday qofkii addoon xoreeya xibnihiisa dhan ayaa naarta ilaahay ka xoreeya ayuu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam bishardi lictaaq ictaaqaasoo almunajazi ee la gooyey xoreyntaasoo almunajazi la gooyey la gooyey maxaa loola jeeda yacni xoreynta waa inaan shardi lagu xirinaa loola jeeda xoreynta waa inaan shardi lagu xirinoo inaan la dhihin bishardi addoonka inaad xoreyso hal sano ka bacdi taas eber u ma ansaxay waa inuu yidhaha bishardi addoonka xoree biduuni shuruud hal bil ka bacdi laba sano ka bacdi bishar waxaa waa inuusan ku xirin cidqi munajaza oo go-an oo shuruud aan lahayn marka ninkan baayica ah la garay oo yani ninkan baayica shardigaas waa sameeyey kii addoonka la soo wareegana haddee shardiyaaba lagu shardiyo addoonkii wuu xoreeyey ninkan mushtariga maxaa nafciga ugu jira marka addoonka uu shardigaas kusoo gadanayo muxuu ka hela ninkan lacagta wata mushtariga ah addoonkii la yihi addoonka waan kaa iibiyey bishardi inaad xureysaan kaaga iibiyey nafciga ugu jiraahi muxuu yihi nafciga ugu jiraa waxaa weeye hadhow dhaxalka haddii la waayo wax dhaxla warafadii qaraabadii iyo casabadii haddii la waayo dhaxalka asaa usoo fariisanaya leanna waayan ku xoreeyuu leeyahy waxyaalaha wax lagu dhaxlo waxaa ka mid a alwalaa alwalaa qofkanaan xoreeyey hadda ka hor ayaa nicmo iyo abaal ku lahaa waxyaalaha wax lagu dhaxlo ayay ka mid tahay marka manfaco adduunyo waa ka heli walow leeyahy dhaxal manfaco aakhirana wuu ka heliyo dee xubnihiisa dhanaa ilaahay cadaabka uu ka xureyna qofkii addoon xureeya marka waxaa weeye nafci adduunyo iyo mid aakhiro labada way ugu jiraan qofka walow sharada hadduu shardiyo shaksigii muqtada alcaqdi caqdiga wax uu keenayo maslaxadiisa ah wax caqdiguba iska keenayo maslaxadii caqdigaba ah hadduu shardiyo wadaalika kalqabdi bishardi inaad qibdooto bishardi alaabta inaad qibdooto gacanta aada ku dhigto uu yihi saxa waa ansixi waaba wixii la rabay soo maha qibdooshada in wax la kala qibdooto waa maslaxaddii caqdiga iyo beeca wax dan ugu jirto waxay ka mid tahay waxyaalaha sharcigu ka soo reebay beec iyo shardi wada jira ma ansaxaan masaa'ilka laga soo reebay ka mid tahay walow sharadda hadduu shardiyo muqtada alcaqdi caqdigu wax uu keenayo heshiiska beecu wax uu keenayo maslaxada beecaba ka mid a hadduu yacni shardi uu ka dhigo wadaalika kala qabdi qibdoosho oo kale bishardi alaabta inaan kala qibdoonno oo mushtarigu alaabta uu qibdoodo anna aan lacagta qibdoodo saasuu yihi saxa beecaasi waa ansixi oo amase sharadda wuxuu shardiyey maa shay shaygaasoo laa karada wax dan ah fiihi shayga aysan ku sugnayn shardi aan wax dana iyo wax maslaxaa ku jirin liaxadihima labadooda midkoodna aysan wax maslaxa ugu jirin baayicana maslaxa uguma jirto ninka mushtariga ah ee lacagta watana maslaxa uguma jirto wax iska cayaar cayaar camala oo wax maslaxa aysan ku jirin oo shuruud ka dhigin maxaa ka mid a wadaalika ka shardi anlaa ta'kula inaadan cunin shardigeedan kaaga iibiyey ilaa kadaa waxaas maahane mushaari maahna wax kale inaadan cunin beriis mooye wax kale inaadan cunin iska cayaar cayaaro saxa beecaasi waa ansixi wayalquu hada shardu shardigana muxuu noqonaa shardi bilaash iska ah oo meeshuu yihi bishardi inaad beriis cunto baasto wuu cuni karaa hadduu rabo wax bilaashu isaga hadlay shardigu muxuu noqonaa shardi laqwi fakaأnnahu lam yatakalam bihi isagoon ku dhawaaqin ka soo qaad isagoon ku dhawaaqin ka soo qaad ow amase sharadda wuxuu shardiyey maa shay shaygaasoo laa garada wax dana fiihi shayga uusan ku sugnayn wax dana labadoodaba aan ugu sugnayn wadaalika ka shardi an laa ta'kula inaadan cunin ilaa kadaa waxaas maahane ayaan kaaga galay alaabtan intaasoo lacagahan kaaga iibiyey laakiin cuntadaada bishardi inaan kontaroolo bishardi cuntadaada inaad ka dhigatid beriis uun oo anugu amarka cuntadaada aan hayo hayo iska dhe adigu hadduu saa ku yidhi hayo iska dhe saxa beeci waa ansixi wayalqu hada shardi shardigaana wuxuu noqonaa shardi bacaadka laysaga tuuray isagoon ku dhawaaqin oo kale ka soo qaad isagoon ku dhawaaqin oo kale la mid tahay waxyaalo maala yacni ah isaga dhawaaqin ow amase sharadda wuxuu shardiyey wasfan tilmaan ayuu maqiicii ku shardiyey la kala iibsanayo wasfigaasoo yuqsadu loo qasdo oo dadku ay jecel yihiin yuqsadu maxay tahay manaa yuxibuhu nnaas wayaqsiduhu nnaas wax dadku ay jecel yihiin dadkuna u qasdaan sifadaasuu shardiyey sifo dadku u qasdaan oo dadku ay jecel yihiin maxaa ka mid a wadaalika ka kowni alcabdi addoonka ahaanshadiisa kaatiban qoraa uu noqdo addoonka waa kaa iibiyey bishardi nin wax qori yaqaano bishardi inuu noqdo ow kowni daabati bishardi daabaddu inay ahaato xaamilan mid riman daabaddan waa kaa iibiyey daabaddii faraskii iyo geelii iyo waan kaa iibiyey bishardi inay rimantaho caloosheeda ay wax ku jiraan ayaan kaaga iibiyey ow labuunan ama mid irmaana ay tahay oo caano leh bishardi daabaddu mid irmaan oo caanada ay tahay ayaan kaaga iibiyey owsaaftaasi waa owsaaf dadku ay jecel yihiin dadkuna ay u qasdaan owsaaf dadku u qasdaan ayuu shardi ka dhigay saxa wixii dadku la jecel yahay haddii beeca lagu shardiyo wax la jecel yahay beeca haddii lagu shardiyo waa sax wey maala wuxu uhi gurigan waa kaa iibiyey gurigan sartaa waan kaa iibiyey bishardi laakiin dhagaxaad iigu sheegtay inuu dhagax yahay shardigaas dhagaxa dadka waxay u qasdaan jecel yihiin guryaha dhagaxa dadka way jecel yihiin bishardi inuu dhagax yahay bishardi dukumentigiisa inuu saxan yahay oo wax dadku ay jecel yihiin nk waxaasoo kale wuxuu shay dadku ay jecel yihiin loona qasto hadduu madiici u shardiyo saxa beecaasi waa ansixi wixii haddii la waayana marka masalada maxay noqonay wuxuu yihi bishardi addoonku inuu qoraa yahay addoonkii guriga markuu geeyey war qor bal bismi illahi raxmaan raxiim qor waaba ummi laa yaktub walaa yaqra waxna ma qorayo waxna ma aqrinayo daabaddii guriga geeyey waxaa loogu sheegay inay tahay daabad xaamilo ah oo riman ayaa loogu sheegay hal sano ee ka badan uu sugaya waxbaa kuu dhalan doona islaha wixii dabaylayba iska noqdeen wax dhalanaya ma la waxa caloosha duulan dabaylay ahay wax dhalanaya see la yeeli marka masaladu haddii sidaas oo kale ay u dhacdo lilmushtari alkhiyaar ninkii lacagta laga qaatay mushtariga khiyaar u leeyahay muxuu khiyaar u leeyahay fii faski lbeyc في فسخ البيع لأنه غرر سميه غرر وخلطي تغرير تغرير سميه وخلطي qofka haddii madiici lagu khaldo intuu shuruud sameeyey uu yihi shayganu bishardi inuu saas yaan kaaga iibiyo saas inuu yahay saas inuu yaan kaaga iibiyo hadduu yidhaah wixiina ay ka soo bixi waayaan mushtarigu go-aanka isagaa iskale inuu beeci imdaa uu ku sameeyo oo uu fuliyo iyo beeci inuu ku sameeyo faski labadaba xaq isagaa faslu haadaakani faasilun mid wax kala saaro fii manhiyaatin fi lbeyc wuxuu u fasal yahay waxyaalo la nahiyey oo la diiday fi lbeyci beyca dhexdiisa waxyaalo lagu nahiyey oo diintu aysan ogolayn ayuu u fasal yahay waxyaalahan manhiyaadka ah waa waxyaalo axaadiista nabiga salى اllahu alayhi wasalam oo rasuulku uu ku nahiyey salى اllahu alayhi wasalam laakiin haddana waa xaaraam beecuna waa ansixi waa lagu dembaabi mooye beeci waa ansaxaya wuxuu yihi sheekhu yaxrumu waxaa xaaraam ah baycu اlxaadiri magaalo jooggii qofkii magaalada joogay oo magaalo joogga ahaa beeciisii waa xaaraan lilbaadi nin heer baadiye ah inuu wax u gado xaaraan wadaalika bian yaqdama shaksun shaksi gariiba heerbaadiye ah waa inuu magaalada la soo galo bimataacin alaab alaabtaasoo tacumu alxaajatu baahidu ay caam tahay ilayhi ila almataac alaabtaasna aad loogu baahan yahay oo dadka inta badan ay u baahan yihiin liyabiica inuu gado shaksiguhu mabiica mataacaas alaabta inuu gado bisicri waktihi mataacaas waktiga uu joogo waktigaas sicirkiisa inuu ku gado ayuu rabaa baadiyihina uu isaga laabto maanta sicirka ay joogto inuu ku gaduu rabaa baadiyihiisana isaga laabto fa yaquulu lahu shaksigaas qaadimka ahee magaalada soo galay aakharu nin kaloo heer magaala wuxuu ku leeyahay ana anigaa abiicuhu shaygan laka aniga adaa anaa kuu iibinaya cala tadriiji tartiib tartiiban kuugu iibina biaqlaa bihamanin lacagan kuugu iibinaa hamankaasoo aqlaa ee aada qaali u ah wariyaan lagu dhicine anaa tartiib tartiib tartiib kuugu iibinayo lacag qaaliyaad heli markaas dalood baadiyaa lacagtan anaa kuusoo diray saasuu leeyahay marka beeca noocaas oo kale ah xaaraan xaaraan wey beeca noocaas waxaa la yidhaha baycu lxaadir lilbaadi baycu lxaadir lilbaadi nabiga salى اllahu عalayh wasalam xadiid صaxiixa wuxuu ku yihi dacu الnaasa yarzuqi اllaahu bacdahu min bacd oo dadka isaga taga qaarkood qaarka kale ilaahay ha ku irsaaqo isaga taga ninkan heerbaadigaa suuqii asagu ha iska ogaado sicir ka yimaado sicirka shaygu maanta uu joogo ha siiyo nin kalea ka faa'iidaysanayo intuu meel dhigto ama baqaar uu dhigtaa laga yaabaa shan maalmood toban maalmood ka bacdi labadood doolar oo ziyaada inuu ka helo ilaaha dadka isku irsaaqayo maxaad u taagantaha dadka hortooda adig ku taagan dadka ilaahay isku irsaaqaya subxaana wa tacaala laakiin ninkii heerbaadiga ahaa intaad ka hortegtid oo heerbaadiga aad tidhaahid war maanta sicirka shaygu uu joogo laba doolar wey laba doolar ku anaa magaalada degan oo shayga baqaar kuu gelinayo kuu haynayo laba usbuuc ka bacdi shaygan wuxuu noqonaa toban doolar uu noqonaa tartiib tartiibaana kugu iibinaa beeca noocaase xaaraan wey lakin waa ansix maca sixati lbeec beec waa ansixi laakin waa xaaraan leanna waxaa weeye dadkii aad hortaagan tahay in ilaahay dadka dadka ilahay uu isku irsaaqa dacu الnaasa yarzuqi اllaahu bacdahu min bacdi yaxrumu waxaa xaaraama baycu اlxaadir nin magaalo jooga beeciisi lilxaadir lilbaadi nin heerbaadiya uu wax u gado bian yaqdama shaksun shaksi inuu la soo galo bimataacin alaab inuu la soo galo mataacaasoo tacumu اlxaajatu baahidu ay camimayso ilayhi ilى اlmataac mataaca xaggiisa dadku ay u baahan yihiin liyabiicahu inuu mataaca gado heerbaadigu bisicri waktihi mataacaas waktiga uu joogo waktigaas sicirkiisa inuu ku iibiyo fayaquulu lahu ninkaas oo baadiga ah aakharu nin kala wuxuu ku leeyahay ana aniga adiicuhu shaygan laka aniga adaa kuu gadaya cala tadriiji si tartiib tartiibaan kuugu gadaa biaqlaa bihamanin lacag ayaan kuugu gadi lacagtaasoo aqlaa qaalinimo badan ee ka tago xaaraan way beecaas inuu sidaa yihaaho waa liqowlihi salى اllahu calayhi wasalam nabigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yihi laa yabic xaadiru libaadin qof magaalo jooga qof herbaadiya ayuusan wax u gadin dacu naasa dadka ka taga yarzuqi اllaahu bacdahu min bacdin dadka qaarkood qaarka kale ilahay ha ku irsaaqo oo dadku waxa kala faa'iidaan wey waxa kala macaashaan dadku wayaxrumu waxaa xaaraam ah talaqi silaci badeecooyinka ka hortegiddooda badeecadii in laga hortago xaaraam wey qabla quduumihim dadka soo gelidooda ka hor in badeecadii laga hortago wa macrifatihim dadka aqoonsigooda ka hor in laga hortago bisicri sicirka badeecadu ay joogto intaan dadka aysan fahmin in magaalada duleedkeeda looga hortago oo la yidhah wuxuu saasay sheegaan dadkii la afduubo afduubkaasi xaaraan wey ninka maalan badeecuu haystaa badeeco ayuu la yimid suuqii kama warqabo waxani waxay joogaan suuqii ka hor aad uga hortagtay markaasaad afdoobtay oo tiri wax u sharaxday waxaan saasay joogaan oo aniga magaalada kaaga aqoon badanoo sidaa waxbaad ku gortay sidii aad marka shaygii aad kala iibsatay shaygii suuqa ka joogi lahaa shan doolar ayaad ka hortayd markaasa saddex doolar ka siisay miskiinkii saddex doolar ayaad ka siisay xaaraan wey beeca noocaas waana ansixi laakiin waa xaaraan dembi lannahu nooc khiyaanaha ku jira nooc khiyaano ah iyo nooc qarar takriir ah khiyaano dadkii la khiyaano ayaa ku jira talaqi silac xaaraam haddii marka miskiinkii ka waran meelaha intuu soo xansado uu ogaado shaygani inuusan sicirka ka joogin suuqa saddex doolaraad ka siisa meeluu intuu xansado wuxuu ogaado shaygii shan doolar toban doolar inuu suuqii ka joogo markaa khiyaar u leeyahay khiyaar u leeyahay marka war wixii waan fasakhayay sii alaabtaydi adigana lacagtaada hoo sharci waa u ogolay yani qofka takriira lagu sameeyey takriir ayaa lagu sameeyey wayaxrumu waxaa xaaraama talaqi silaaci badeecooyinka ka hortegidoodii xaaraam qabla quduumihim dadka soo gelidooda ka hor laga hortago wa macrifatihim wa qabla macrifatihim iyo dadka oqoonsigooda ka horo bisicri sicirka inaytaysan oqoonsan in laga hortago walahum dadka sidaas loo gaaday oo khiyaanada lagu sameeyey alkhiyaaru khiyaaray leeyihiin in qubinuu haddii la dagay haddii la dagay oy ogaadaan in la khiyaanay oo la dagay hadhow waxay leeyihiin go-aanka iyagaa iskale waxay go-aan u leeyihiin inay yidhaahaan warbaaci waan fasakhnayba si lacagtaydi waad idagtayo suuqii iyo waxbaa la iiga sir warramay isii lacagtaadan hoo alaabtayda isii wuu dhihi karaa sharcigu waa u ogolyahay talaqi silacaas waxa weeye xaaraan weeye laakiin beecu waa iska ansixi wayaxrumu waxaa xaaraama sawmun gorgorashadii in wax la gorgoriyo in wax la gorgoriyo xaaraan wey cala sawmi gorgorashada dusheeda in wax laga dul gorgoriyo xaaraan wey qof gorgoro uu ku jiro iyo beec uu ku jiro heshiis gorgoro uu ku jiro wax ku dhijo beec uu ku jiro inaad lugta la soo geshid haddana xaaraan wey lama ogolo maalan wuxuu leeyahay laa ta'khudhu waana abiicuka khayra minhu laba ninoo waxaa weeye badeeca isku agle ama dukaan isku agle marka nin miskiin oo mushtariyaa yimid macawiis iyo waxbuu ka iibsana markaasu wuxuu leeyahay war qofkan waxba ha ka iibine iska daa ha qaadan waxaana iska daa ninkii mushtarigoo lacagta watu kuy macawiistan ha qaadan macawiis ka fiican oo ka tayo wanaagsan ayaan kugu siinaa lacagtan lacag ka yar macawiistaasoo labaatan dollar ma ku yidhi mid ka tayo badan aniga haya oo kugu siinay waxaana kugu siinaya waliba shan iyo toban dollar macawiis ka fiican de nimankiina niman heshiiyey oo beeci go-aan laga gaaray lacag dhiibiddii bisaa dhiman lacag dhiibiddii ayaa dhiman heshiiskii wuu dhacay xaaraan wey xaaraan wey dadka maaragta beeca iyo qof beec uu ku jiro in la farageliyo khidbadana waa lamid alkhidba calaa khidbati akhiika xaaraan wey khidba maxaa loola jeedaa gabar qof u doonan gabar qof u doonan asawmu calaa sawmi gayrihi ayay la mid tahay ninkan gabadhan waa la heshiiyey ciddii waa is-afgarteen iyadoo caqdigii iyo nikaaxii uu dhiman yahay gabadhii adigaa kor uga soo boodayo insaan weeye wax sidaasoo maaragta ninkan boqol ceebaad ku daldashay ninka ceeb uusan lahayn ninkan maxaad ka og tahay xogtiisii wuxuu haysta maxaad ka ogtahay waad ku daldashay gabadhii aad ka kor qaaday qof xaaraan wey taas alkhidba calaa khidbati lgayr aa la yidhaha idin mas'aladanay la mid waa xaaraan khidba calaa khidbati lgayr sawmun calaa sawminna waa xaaraan gorgoro gorgoro kale la dul saaro xaaraan bacda istiqraari thamani lacagta sugnaanshadeeda ka bacdi in gorgoradaa gorgoro la dul saaro xaaraan wey lacagta sugnaanshadeeda ka bacdi maxaa loola jeeda yacni lacagtii weli lama bixin laakiin lacagtii waa lagu heshiiyey waa sugnaatay lacagti go-aanaa laga gaaro bian yusarixa inay caddeeyaan labadoodii baayicii iyo mushtarigii bitaraadi inay raalli isaga yihiin bihi bithaman lacagtii inay raalli isaga yihiin ay caddeeyeen ayaa loola jeeda bacda istiqraari thaman weli laakiin lama qibdoono lacagtii lama dhiibin laakiin waa laisku waafaqay walbaycu beeci isaguna waa xaaraan calaa bayci gayrihi shaksiga gayrkii beeciisa inuu ka dulgado xaaraan wey beecaasoo fii zamani اlkhiyaari khiyaarka zamankiisii ahaaday inuu ka dulgado xaaraan wey macnaa ulajeedada laga leeyahay beec calaa bayci gayrihi fii zaman اlkhiyaar maxaa loola jeeda ninkan macawiisuu ka iibsaday labaatan dollar ayuu ka siiyey waa qaatay kana lacagtii u qaatay laakiin shardi waxaa la wada galay bishardi saddex maalmood aan macawiista aan iska soo fiirinoo khiyaar bannaan yahay khiyaaru shardi ti hadda aan soo marnay wey waa masaa'ilka laga soo reebay beec maca shardi masaa'ilka laga soo reebay kami macawiistiioo marka khiyaarkii zamanulkhiyaarkii ku jirta oo nin kale u yimid wuxuu yihi macawiis ka fiican anaa ku siina iska fasakh ilaa xaqu uu leeyahay zamanulkhiyaarkii ku jirtaa madiicu zamanulkhiyaarkiiyaa lagu jira saddexdii maalmood weli ma dhammaan iyadoo saddexdii maalmood lagu jiro wuxuu leeyahay beeca iska fasakh macawiis aa macawiis ka fiican labaatan dolar makaas iyo shan iyo toban dolar hakaasi xaaraan wakada shiraau iibsiguna waa la mid calaa shiraa'i gayrihi gayrkii iibsigiisii in wax laga dul iibsado isaguna waa la mid xaaraan oo shiraha calaa shiraa'i gayrihi maxaa loola jeedaa tan waxa weeye baayicii u tegaa baayicii ninka macawiista ka iibiyey ayuu u tegi tii hore waxay ahayd ninka macawiislaha mushtarigu u tegay baayicii macawiista dukaanka laga iibiyey ayuu u tegayaa markaas wuxuu leeyahay war ninkan lacagta isaga cid meequu kaa siiyey macawiista labaatan dollar uu siiyey shan iyo labaatan anaa ku siinayo beeci fask labaatan dollar kadiisu kama siin shan iyo labaatan anaa kuu joogo ee macawiista iisoo celaanayo ma tii horena waxay ahayd mushtari tanna baayic labadoodiiba wakadaa waxaa la mid ah shiraau iibsigiina waa xaaraan calaa iibsigaasoo calaa shiraa'i gayrihi gayrkii iibsigiisa dushiisa ahaaday iibsigaasoo fiihi fii zaman alkhiyaar ku sugan iyaduna zamanulkhiyaarka ayaa lagu jira wannajashu isfallisaaduna xaaraan wey in beeca laysku falliso xaaraan wey fallisaad maxay tahay najash wadalika bian yaziida inuu ziyaadiyo fi hamani lacagta inuu ziyaadiyo ligayri raqbatin jacayl gayrkeed inuu u ziyaadiyo ma jecla mabiiciina ma rabo dadkuu rabaa inuu ku madax jebiyo beeca madax jebin wey qof kaluu ku madax jebina beeca mooye maba rabo inuu wax iibsado ninkan inuu wax iibsado ninkani ma rabo bal liyakhdaca gayrahu inuu gayrkiis khayaanu rabo dad kaluu rabaa inuu khayaano oo u dhibo mooye isagu waxdana waxaani kama lahan oo maalan alaab suuqa taalla alaab suuqa taalla dalaaleyda in badan oo kamidana waa sameeya waa la soo heshiina waxaa laleeyahay shaygan wax badan lacag badan in lagu helo xiiladeedaan degaynaa laleeyahay lacag badan in lagu helo suuqaan keenaynaa shaygan anoon shayga iibsanayn booskiiyaa suuqa la keenay waa leey booskana kun dollar u joogo nin dalaalaho meesha fadhiyaa wuxuu leeyahay kun shan boqol anaa ku siina waana beentiis wuxuu siinay ma rabo dadku rabaa inuu khayaano kun shan boqol anaa joogo booskan ku siinay miskiinkii meesha iska fadhiyay muxuu isleeyahy oo maqlay waxba kala ogey war kun shan boqol haba la joogaa bal waayo boqol anaa ku daray hadee shanta boqol wax jooga male ninkan been wuxuu iibsanayo male bal boqol anaa ku daray kun iyo lix boqol halayga siiyo booska kun iyo lix boqol halayga siiyo iska keen bal waayahay adiga iska keen iska keen waayo oo waxay kusoo heshiiyeen kaan miskiinkaana la rabaa in la gaado ee beecaas wax joogaba ma laha macnahaasoo kale sharcigu wuxuu u yaqaanaa najash najash xaaraan wey wanajashu najaskii isfallisaaduna xaaraan wey wadalika bian yaziida waa inuu ziyaadiyo fi thamani lacagtii inuu wax ku daro ligayri raqbatin jacayl la-aan wax dalaba iyo mabiici maba rabo dan kama laha dadka inuu khayaano oo isaga iyo waxaa soo heshiinaya baayaca inuu khayaanu rabaa wayaxrumu waxaa xaaraama baycu silcati badeecada iibinteedii xaaraan wey badeecada in la iibiyo xaaraan wey liman shaksina laga iibiyo shaksigaasoo calima baayica uu og yahay annahu shaksigani yacsi llaaha tacaala in ilaahay inuu ku caasinayo bihaa bitilka silcati badeecadaas inuu ilaahay ku caasinayo ayuu og yahay xaaraan wey in laga iibiyo wadaalika ka bayci rudabi rudabka iibintiisii oo kale rudabku waa timirtu intaysan bislaanin rudabka iibintiisii oo kale licaasiri اlkhamri qof khamre ka samaysanaya in rudabkii laga iibiyo adigana waad ogta xaaraan wey lacagta aada cunayso waa lacag xaaraan lacag xaaraan lacagtiisa wuxuu ku leeyahy sheekhu waxaa xaaraama in alaab laga iibiyo qof aada og tahay inuu alaabta dembi ku sameynayo oo ilaahay uu ku caasinayo waad ogtahay alaabtan inaad ka iibiso maalan tooreydii oo kale qofkan waad og tahay inuu tuug yahay oo tooreydan xalaal iyo neef xalaala iyo uusan ku gowracanayn isbaaro uu ku dhiganayo waa inaad taqaano xaaraan inaad ka iibiso inaad ka iibiso xaaraan qoragii oo kale hubkii la kala iibsanayay iyo rasaastii iyo qoryihii war qoragana iga iibi ninkana waad og tahay waa dadka jidka toogan oo dadka dhigiicabka ah oo dadka dadka laayow waa taqaanaa xaaraan wey in laga iibiyo ayu shay kasta ood og tahay qofkani inuu dadka muslimiinta ku dhibaateynayo ama uu si khaldan u adeegsanayo xaaraan wey in laga iibiyo shay uu doona hano shayguu doono ha noqdo shaygaas wadaalika ka bayci rudabi waa rudabka gadidiisii oo kale licaasiri اlkhamri qof khamro samaynayo in rudab laga yido rudabka mararka qaar waxaa laga sameeyaa khamrada khamrada oo si khaldan dad u adeegsada ayaa jira rudabka haddaad og tahay qofkani marka si khaldan inuu u adeegsanayo oo khamro uu ka samaynayo xaaraan in laga iibiyo wasilaaxi wa bayci silaaxi hubka iibintiisii liqaadici dariiq qof qaadicu dariica in hub laga iibiyo xaaraan waad og tahay inuu isbaaraysto yahay oo isbaaro uu ku dhiganayo hubkan tooreydii hubka aad ka iibinayso rasaasta kulli waa dadka qoryaha yani dadka dhacaw xaaraan in wax laga iibiyo in wax laga iibiyo xaaraan ويصح waxaa أنصحaya البيع بيعي لakiن waa أنصحa في جaميiع ذلكa المذكور waxaas lasoo sheego dhan an فصلka kusoo sheegnay فصلkan laga bilaabo فصل يحرم بيع الxاadر للباdي kasoo bilaabo إلىa مسألadan hadda aan marayno كuلi بيع waa أنصحa لakiن مxuu noqona lakin بيعaasi بيع xاaraaن كuلi waxaas aan soo sheegno بيعooda waa أنصحayaan lakiن بيع xاaraaن في الله سبحaaنه وتaعالى